wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey safar shaqo oo ku tegay magaalada nairobi ee dalka kenya wuxuuna sheegay wasiirka maaliyadda in magaalada nairobi oo kula kulmay xubno ka socday hay-adda lacagta adduunka ee marka iyo khubaro ka socotay dalka ingiriiska inaan heshiis kula jiray hay-adda lacagta ee adduunka i m f ka la yidhaahdo ayaan heshiis kula jiray heshiiskaasoo ah geedi socod loo baahan yahay markaan meel ka gaadhno in deymaha faraha badan le laynagu leeyahay laynaga daayo ama habkii laynooga dayn lahaa falowgeeda la qabto waxaa markaa loo baahan yahay sidii tii hore aan uga shaqaynaynin inaan tanna uga shaqayno taasi waa mid weeye arrinta labaad aan filayna waxaa weeye in lacagaha lacaga laynoo furo oo dalkan lacagi soo gasho sidoo kale wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sheegay in uu soo saxiixay heshiis ku saabsan sidii dalka lacaga loo soo gelin lahaa maanta waxaan calool adayg u weydiisan karaynaa adduunyada inay dalka lacag soo geliyaan leanna waxaan sheegnaan haynaa taa waxaa inoo weliyaa markaa waxaa weeye inay iyaguna lacagaha inoo furaan inay dalka maalgeliyaan in in lacago wax lagu lagu sameeyo inay inay inoo furaan innagana waxaa layna leeyahay waxa weeyaan cashuurihiina ururiya isku fillaada dadka mushaarada aad siinaysaan mushaarada idinkoo iska soo gura haddaan aragna idinkoo sidaa maanta aad u socotaan u socda annaguna waxyaalihii kale dhismihii wadooyinka dhismihii iskuullada dhismihii cusbitaalada yaa waxaasna annaguna idinla samaynaynaba yaa soo kala saxanay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyli ayaa waxaa kale uu sheegay waxyaabihii laga doonayay dowladda inay si fiican ay u fulisay wixii hadda ka dambeeyana ay jiri doonaan deeqo kala duwan oo ay ballan qaaday hay-adda lacagta adduunka maadaama wax walba lagu qabtay sidii loogu talagalay sheekada ugu wanaagsan waxaa weeyaan inaan ka soo baxnay in waxyaalihii la doonayay inaan inaan fulino aan dhammaantoodba si fiican u fulinay shir jaraa-id ayay qaban doonaan qolada hay-adda i m f ka la yidhahdaa washington markay tagaan saakay noqonayeen berri markay tagaan shir jaraa'id bay qaban berri ama saan dambe iyagaa sheegi doona press releasena way samaynayaan oo annagu daraafkiisii aan hayno waxaa markaa aan aada ugu farxsannahay dadaalka faraha badan leh ee dowladdani soo gashay ee aan loo kala hadhin dhinaca kale xubnaha baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maalintii labaad ka doodaya miisaaniyad ay u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee ku aadan sanadda labada kun sideed iyo tobanka miisaaniyadani ayaa ka badan tii sanadka labada kun toddoba iyo tobanka inkastoo xubnaha baarlamaanka qaarkood ay dhaliilo badan ay ka muujinayeen miisaaniyadan axmed xasan colaad v o a muqdisho